Mashruucan oo loogu talagalay in xirfado kala duwan lagu baro dhalinyarada, gaar ahaan kuwa beeraha ka shaqeysta, waxaa laga fali doonaa gobolka Banaadir, maamulka Hirshabelle, iyo deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Mashruucan oo ay maalgelisay Dowladda Kanada waxaa fulin doona hay'adda SOS ama SOS, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa daahfurka mashruucan ka qayb galay, sidoo kalena mas'uuliyiin ka socday maamul goboleedyada laga fulin doono mashruucan ayaa goobjoog ahaa. Mas'uuliyiinta hay'adda SOS iyo martida ka socotay dowlad goboleedyada ayaana dhankooda goobta hadallo ka jeediyey.
mashruucan wuxuu qayb ka yahay dadaallo isku xiga oo hay-addu intii muddo ahayd ka waday wadanka oo qaybta ugu muhiimsanna ay ahayd arrimaha dhalinyarada mushaakilaadka dhalinyarada haysto see wax looga qaban karaa xaqiiqiyan bulshadeenu saa og tihiinba dhalinyaradu lambarka dhalinyaradu aad buu u badanya boqolkiiba lixdan baa la gaarsiiyaa mashaariicda aan fulin jirnay horeyna badankood dhalinyarada qayb kama ahayn marka waxaa noo muuqatay daraasaad aan sameynay toban sano ku dhadhawaad muddo ah in doorkii dhalinyarada iyo dadaaladii ay dhalinyarada la gelin lahaa ay gaabis badan ku jiraan waxaan go'aansanay marka inaan qaadno istaraatiijiyad caddaynaysa sida arrimaha dhalinyarada aan wax uga qaban karno mashaariic kala duwan baan sameynay sida hadda hay-adda soos ay soo jeedisayna ahaa in mashruucu uu kala qaybsan yahay qaybna ay u badan tahay tababar caadi ah dhalinyarada la tababaraayo saddex kun oo dhalinyara qaybna xirfado la baraayo oo qayb beeraha ay baranayaan qaybna soolarka iyo marka maadaama mashruucu dhowr meel uu daaran yahay dalkeenna waxaa ka jira iyo brogramku sida uu yahay iyo sida loo soo qaaday waxaan u malaynayaa in laisla helay
koonfur galbeed ahaan waxaan leenahay xarumo dhisan oo tv center ah oo tan hadda oo la selectogare ay ka mid tahay baydhaba lagu barto xirfadooyin noocooyin kala duwan isla hadda currently uu ka socda mashruuc solar energy oo e u ah waxaan aad ugu gaadinaynaa shaqada quruxda badan ee hay-adda sos ay qabanayso kolley hay-adda sos children village waxaan ku ogeyn hosbitaallo iyo xanaaneynta caruurta laakiin hadda way ballaaratay hay-adda sos soomaaliya waxay juhdi fara badan iyo wakhti fara badan gelisay sidii dhaqaalo looga heli lahaa fikradaha cagaaran ee mustaqbalka dhallinyaradeenna ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah mashruucan u furay isaga oo tilmaamay in ahmiyad gaarah uu leeyahay dhallinyarada iyo sidoo kale sare u qaadidda arrimaha beeraha la xiriira waxaan aada ugu faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galno furitaanka mashruuca greengrowth ka wasaarad beeraan ahaan wasaaraddeena beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xooga ugu badan waxaan gelinaa in beeralaydeenna ama dhallinyaradeenna loo sameeyo ama empowerin loogu sameeyo in xirfado loo abuuro ay ku shaqaysan karaan ee la xiriira dhinaca beeraha yacnii dhinacaas aan kala shaqeyno hadduu ilaah yidhaahdo waayihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay ka faa'iidaysiga beeraha ee dhallinyarada waxbaratay kuwaas oo la baray xirfado kala duwan oo ay sare ugu qaadi karaan wax soo saarkooda beeraha la xiriira